waa mahadsanta ridwan afartan xisbi maaragtay isku qabsaday arrimaha qaxootiga ee waddankan holland ama netherland waa afar xisbi oo inta badan iska afkaar dhow saddex ka mida waa midig oo qaara midig mid oo midigta fogana kuma jiro laakiin waa midigta dhexe midna waxa waaye waa bidix dhexe oo bidixda xag jirka ma ahan marka xisbiyadu waxa waaye xisbiga oo wadanka oo dowladda hogaamiya waa xisbi la yidhaahdo v v d waddankan looga yaqaano xisbigaas ayaa wuxuu yahay xisbiga hadda ugu weyn oo mark ruuto aad ra-iisal wasaaraha iscasiliyey oo maaragtay hogaamiyo isaga ayaana maaragtay ii sheeg lagu tilmaamaa inuu yahay xisbiga dadka taageera aysan aysan ayna aad u jeclayn daadkan tirada badan ee maaragtay ii sheeg qaxootiga qulqulka ee soo galay sanadihii ugu dambeeyey waddanka holland sidaas darteed ayaa waxaa xisbiyadu isku qabsadeen qaabkii loo maaray lahaa awal dowladda holland waxaa mooday inay qaabkii xisbiyadu u dhaqmi jireen ama dowladdu u dhaqmi jirtay sharciyada mar bay hakiyaan marna waa maaragtay waxaa sharciyada waddanka waa bixiyaan dadka securitiga laakiin markii securitiga sharciyada loo ogolaado waa waa la isku soo sheegaa kabacdina waddanka dada camala loo yimaado qaabkii loo maaray lahaa marka ayaa xisbiyadu isku qabsadeen iyadoona laga yaabo inay xataa siyaasad ku jirto xisbiyada qaar ay rabaan haddii ay xisbiga hadda ugu weyn waddanka kale sababa uu isku casilayay waxaa laga yaaba qaarkood qaar ay dhahayaan in maadaama iscasilay in doorashada dambe laga yaabo inuu badan helo waayahay mak ruut warqadihiisa iscasilaadda waxa uu u gudbiyey boqorka dalka hadda dalka dowlad kama jirto laakiin isagaa sii hogaamin doona ilaa laga gaarayo doorashooyin guud oo dalkaasi ka dhaca marka dadweynaha guud ee dalka holland siday u arkaan dowladda dhacday wallahi dowladda holland dhacday dadweynahanada holland dadka qaar macnaha horta waa la qabsadeen oo dowladda holland dhowr jeray dhacday dhowr sane xataa maray sanad gaartay inay dowladlaan ahaato oo dowlad kumeel gaara sii shaqayso waa wax oo dadka hollandayska ahi aan hadda wax weyn la ahayn lakiin dadka waxa waxaa la ah in qaabka dambe oo doorashooyinka dambe iyo cidda kusoo baxaysa dadka laakiin kale kale caadiga ah ee ajnebiga ah ee waddanka maaragtay aada ugu badan oo ajnebi kasta leh aad ayay maaragtay ay walwalsan yihiin maadaama ay meesha ay maadaama wax laga hadlayo oo dowladda u dhacaysa ay tahay arrin qaxooti ama arrin soo galooti maadaama markii telefishinada iyo warbaahinta arrintan looga doodo dowladdu ay dhacdo oo maaragtay focuska uu soo saarmayo dadka ajnabi nacaybka iyo waxyaabaha dadka oo maskaxdooda kusoo noqonayso marka dadka siyaasay u kala duwan yihiin dadka ajnabiga waddanka ku nool waqtigii rabaan ba ha macnaha ha qaadato oo waqti dheer ama ha joogo ama waqti cusub ha yimaado waa isku dareen oo maaragtay in focuska iyo miidiyuhu ay ka hadlaan dowladdiya waxay u dhacday ajnabi iyo maaragtay qaxooti cusub waayahay dadka kaleo halandayska ahaaday ayaga laftooda maaragtay ma jecla maadaama ay shaqooyinkii dowladda iyo wax walba ay kumeel gaar noqonayaanoo wax walba ay maaragtay isku xirmayaan waxay ka jecel yihiin dowladdu inay hore usii socoto wax dareena miyaa jira marka laga hadlayo gaar ahaan dadka qaxootiga ah maadaama hadda dowlad aanay jirin go-aamo gaari karta bal ka waran iyaga dhinacooda markaad eegto qaxootiga faraha badan wallahi ridwan waa mahadsan tahay waa midda ugu daran horta dadka ugu daran oo ay dowladdan saameynayso dhicitaankeeda waa dadka qaxootiga ah ee cusub ay faylashooda furan yihiin oo qaarkood laga yaabo hal sano faylkooda inuu furaa qaarkood laga yaabo inay shalay ama daraad ama wiinka hore ama bilka hore isdiibeen oo maaragtay ii sheeg sugaya rajo ah inay maaragtay sharciyo iyo loo ogolaado iyo in maaragtay kiisaskooda maaragtay la dedejiyo sababtana waxa waaye daadku markay soo bateen dowladdu go-aanka waagii hore waxay ahaa saddex bilood afar bilood gudahooda qofka in laba interviewba laga qaado oo hay-adda waddankan u qaabilsan sharci bixinta iyo dadka inay sharciga maaragtay ay siiso ama u diido inay waraysiga lasoo dedejiyay labada jeerba waa la macna waa la waa la dheereeyey waxaa layihi waa in hal sana iyo bar ayuu qaadan karaa dadku ayagoo taas ka walwalsan haddana waxaa kusii dhacday in dowladdii dhamaa ay dhacdo marka dadka kiisaskiisu ay furan yihiin oo kiisaskooda ay furan yihiin waxay noqonaysaa in dowladda dambe oo lasoo lasoo dhiso inay sugaan dhibaatada ugu weyna marka waxa oo haysata dadkaas waxay ku jiraan meelo kumeel gaar ah waxay ku jiraan meelo aan maaragtay wanaagsanayn oo cuntooyinkooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo waxaas iyo maaragtay interviewada lagu qaado ayay ku jiraan marka dhibka ugu badan wuxuu saameynayaa ridwaanow dadka qaxootiga ah weliba dad soomaali badan ayaa waddankan iska dhiibay oo aada u badan